bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala اllah alay wasalam addersu thalith wasabuuna dersigii toddobaatan iyo saddexaad may baa ka jarnay he ee xuquuqdiya sharaxaani iyo nisaabu shahaada shahaadada ee nisaabka lagu fadaw iyo xuquuqda dabeecadiya xuquuqdama inshal bahaas ernay marka koowaad xaqullaahi tacaala xuquuq ilaahay gaaran leey iyo xaqul aadami iyo xuquuq aadama inshal bahaas markumay ku bilownay xuquuqda aadamka sidiin shalbahaas erni sidiida xagga koowaad xuquuqu aadamka kumid ee may waha shay maalninku gasidaan waaye maalna nkura tabmaana natiijadiis haddii xagga eyliku markaa tanagdaw sida wasaayadii oo kale dalaagii oo kale zawaajii oo kale waxyaabahaas lamalang migil ee mawal kale maku markaa tanagda kuraan xaggaas nisaabu zakadiis nisaabu shahaadadiis may waha shaahidaani dakaraani waaye lama markaatee oon hadina migaleh nooc lamaad oo xuquuqdo aadamka kumid ah may waha shay oo may waa usuuna maal inta badan maalna kuga sidaa waay kaas may waha lamlang migil inaku markaa nagada koraan nisaab shay nisaabu shahaadadiis amboonhayn hal migile ilama gabrood ku markaata nagada koraan ama samee yani lanko markaate e i mudacaga oo dhaaradi intanba yoona usuuna ka sugnaaday kan saddexaad may la aqbaleeyahan lama qofooda laku aqbale yuqbalu fiihi rajulaani waal usuun may waa waal inta badan naago la baasharan haweenka aragaayaan kaas sida maalan naago ee cuyuubta leeyin oo kale haddii oona xaq la ka sheegada laakiin naagdi iskhilaafi cuyuub ceeba naagdi ka sheegi nuugsan oo kale ridaac walka saabsan oo kale nuugsan xaqu ridaac oo kale xaqul wilaada dhaloowka wanaxwiga walilamad ah waxyaabahaas oo kale hoobayin lama megele anaku markaata nagda koraan hal megele ilaa ma gabroodna ku markaata nagda koraan afar gabroodna ku markaata nagda koraan intaas markun sadiidaas yaa inshal bahaayan erni xuquuq aadam nisaabu zakadiyo mar nisaabu shahaadadiyo markun sidaasaa inshal gaadni waay kan koowaad lama megel ee oo had markaate ma wal bilaan mal mal ku markaata nagda kort kan lamaad lama megel ee ku markaata nagda koraan hal megel ee lama gabrood ku markaata nagda koraan ee way waaha amboonhayn lanki dhaaradi iyo shahal hal markaate ee lanki wala sheegday mudaaga hay dhaartiis wali maal ku geysida waay kan saddexaadna shay inta badan gabrood dhaalcadayaan oo inta badan cuyuubu nisaa iyo walka saabsan waay iyo ridaacgii dhalmada gabirta dhali ma dhalna iyo waxyaabahaas bekrada bikaarada walka saabsan oo kale waxyaabahaas oo kale waay kaas may waaha lama megele inku markaad nagda koraan hal qof megele ilaa ma gabrood ku markaan afar gabrood shileediyo bilaan khaalis inku markaan waa maa laa yadaliu calayhi rijaal amaa xuquuqullaahi tacaala marka ilaahay xuquuqdiis inkoy xaqul aadam markun saasahan shal qaadni xuquuqda ilaahay inkoy markun amaa xuquuqullaahi tacaala nisaabu shahaadidii meed falaa tuqbalu fiiha nisaa xuquuqullaahi tacaala markiliku markaatanagdaaw naag malku ogolaadaw markaata maka jarta yani xaggaas ileen may waa sidinoo inshalbahe xuquuqullaahi tacaala dabcan may kumid ehe naago maa malku ogolaadaw lianna shahaadataha fiiha shubha naago markaatnagdoosha oo xuquuqda ilaahay ku markaatnagnaayaan shubha yaha galaas wa haadihi lxuquuq yuukhadu fiiha bilictiyaad xuquuqadna xuquuqo shuhubu meel wel shuhubo dhon ini ku dheerat la fadaa waaye si dadaala ixtiyaada ka dhisant ixtiyaad dadaala ka dhisant yacni may waaha xaqullaahi tacaala waahi sacadaan ee markii in waadax nagdo sida iriida amalan edaada maaysa kale malka gaada kor markaatada haweenka oo xaqni ilaahay ku markaata nagdaasoo shubi galaas macnaha inta badan may waa xuquuqda ilaahay sida zinadii oo kale xaqu zina oo kale waay sida xuduudo oo kale yacni xaqu zina oo kale markii laku markaata nagdaaw may waaha waxyaabahaas oo kale waay markuu haweenka maadaama xishoodka badan yihiin shaygaasna adeyme lagu fadee markuu maadaama adeymelku yaabe markaatidii fi tilkal amaakin in shuhbagal markii waxyaabahaas aragda ama qof qof dilaawa aragdii ini hindhoosha daboolato ini injeesita markii jeesidaas ilaan shaygun sida indhiyaaya in laku markaatnagdoo la fadee saas daraaddii amarkun gebro habkii onsuubsigii madi la fiiriyey xuquuqdi ilaahay maanuasado xuduudo todobada oo kale qisaaska oo kale mayla raay qitaalka dilka oo kale waxyaabahaas oo kale inay mayla ku yaaba ahayn hindha adeegaas aan la haynin regi laakiin sasaah aan fiiriyi karo actionkii ama sime falkiya adaayi karo saas waay saas daraaddii amarkun yaa walku reebi ilaan ilaahay xuquuqdis shuhuba haddii yarha galla mal fulii koriyee ini boqolkii sagaalun i sagaal haddii shayga saha ay kan sagaalad bes ee haddii shuhuba ka jarta mal fuli kor xaq ilaahay oo xuquuqdis kumade sida qur-aanka iyo sunnada nusuusta caddayti i salafu saalixina ijmaac shoka gundumi saas daraaddiye naago markaatum kunaagda koraan xuquuqda ilaahay waa maa xuquuqula marka xaq marba haddii xaqulaahi tacaalaa way waaha reg keliya horta markaata ka naagdee nooc oo dadka kow haddana nisaabka markuu nisaabu shahaadadiisan shashal baha zinada oo kale afar qofood oo cadaalad una hasheegni leh yaa lagu fade oo ma- isla argeen waay anina maalantu argi hal mara isla argeen sh- markii zi- gabir eh, lamadu isku zinaay sidaasi ini yani hal waqtina isla argeen hal makaagna iskala argeen afarti oona isla argeen aa la shardiye hooba koo kumad ee meelo sheeg ko intee ka aragdaya suug boqoliha ka aragya yaa yaa maalintaan argaay koona meerayhe may ka argay war dhiigle ka argi koona meerayhe baydhoo ka argi kii afaraad meerayhe bal adag ka argi walaas may leer wal is wal jarme markaatidii mal nays sheegna kor been waay ini hal makaan ka arageen hal waqtina arageen afarti oona isla arageen falkana usoo dhiyaa gabarti iyo kuriik meela iska la jareen iyo yani taas may waa akhlaaq humo ay ta'ziirasheenaas laakiin zene madilar zene maylika jeeda yani may waaha iyo oo yani sidii oo may waaha toos yani galmadii oo toos falkiya oo dareer inay hindho saareen ala fadee saas way nisaabkana afartaasaa la shardiya oo cadaalad un leh markun saas daraadiya islaamka ma eedan adkaayay bini aadanka sharaftiis in lanka degdegna intaas dhoon saasan lan weeli waayo ilaan sharafta bini aadan qofkii ka degdega ee qaadifa lere ma- qof- qofkii walgadafa arbiciina amaaniina jaldatan seetun garbaasho xad ayaa ilaahay injideeyay may ata ciridlo mus- ciridlaga dadka muslimiinta ayaa laka badbaadiyay wamaa xuquuqullaahi tacaala falaa tuqbalu fiiha nisaa naagoo malku ku ogolaada markaata wahiya calaa alaaati adrubin aydan sida nooc waayeen darbun darbigo laa yuqbalu fiihi nisaabshay mal ogolaada darbigaas aqalu min arbacatin afar qof walku yar malku ogolaada wahuwa darbigaas may ay azina zina waay zina wal afar afar qofood ku yar maku markaa tangadaayan دل على ذلك ما تسي آيات منها قوله تعالى والذين كوي يرمون توريانو جمعين المحسنات جبرو لدوري محسنات كعفيفات ك إيه وليؤمتيسن كشيغان زنا سيدين رايان ثم لم يأتوا يؤن لكويان بأربعة شهداء أفر قفود مركاتي دي وإنشينان فاجلدوهم قربا شهر إلهي ثمانين جلدةً afar yani raasaas waay yoo qofkaas haddii isu lug arbaashay ma weelay sharafa ka- dada sharaftio meelan ku dhihi kuwaas kaas zini waaye afar qofood yaa nisaabshay zinid- ya- ya- shahaadadeed wa darbun darbiga lamaad oo min xuquuq illaahi tacaala ilahay xuquuqdiis kumid ee nooc lamaad yuqbal wal ogolaaday fiihi darbigaas fii shay ithnaani lama qofood lama- ya- markaate yalla ka ogolaade wahuwa kaas maa siwa zina zini wale hakuhirey min alxuduudi kumade wali ziniba hakuheri xuduudo kale kumade xuduudo kale badanta xuduudo kale eh, si dee xadulgadafka oo kale xadushurbiga oo kale eh, qisaaskii oo kale eh, may waaha baqyidii iyo xiraabadii kanlankaasa oo majidgooyaalka ku sameyn qaado dariiqii oo kale eh, rididii oo kale waxyaabahaas xuduudo tobda todobadu xuduudo todobo hadduu zina hooblakade shurbulkhamrigii Eh, laakiin hadduu zinada yaa afartaas qof afar afar qofood lan shardiya inta kale lama qofood caadiliin cadaaladoo la haqiiya haddii kumarkaatanahdaan okay waay wadarbun darbiga namaad oo min xuquuq illaahi tacaala kumide yuqbal wal aqbalay fiihi eh, ithnaani lami la ogolaade wahuwa lamadaas maa siwa zina zina wal haku heri wahuwa darbigaas maa xag waay siwaa haku heri azina zina haku heri oo min alxuduudi xuduudi kale kumide waay xuduudi kale macruufka ahayd حدودك المعروف كميتي كحد القذف وحد الشرب وحد البقي والحرابة إيه، كل إيه، وحد و و و و وحد الشدة حدود دس وحد ال- إيه، ما إلى هاي ها، إيه، xuduudo noocaas oo kale waay shahaadzeynada hooblakdarli todob waay todob xad waay xuduudo todobu qisaaskan halo markun xuduudaas oo dhan lamaga fadku markaad naqdo xaduzana madilagu reebi todobadaas likumade lama lang oo cadaaladoo lahagayaku markaad naqdo korod min xuquuq illaahi tacaala zina yagtan todobaad ayeeda maka jarto waay wadarbun yuqbalu fiihi waaxidun waaxidkoo yalla ogolaade wahuwa hal markun oo min xuquuq illaahi kumad eeg oo nooc saddexaad hal qof markaasi nisaabu shahaadiis hal qof waay wahuwa hilaalu ramadaan cinda madhab shaafici jumhuurta intiya badana saasaqaad may weelay xirsan alaa ramadaana maadaama tuma ilama bilood hal mar ha galaw ramadaanka haddii us arbali ani aragilankan caadil ee walku ogolaadee marka xuquuqda ilaahayna nisaabsha intaasaan shalbaas waa darbun darbu yuqbal wal aqbale fiihi darbigi fii shay waaxidun hal qof alla aqbale oo markaatee wahuwa kaas xaggaas hilaalu ramadaana ramadaanka markaatidiis waaye markaatidii limaa rawaa abu daawuud abu daawuud wali wiriya daliilina waqayruhu an ibni cumara ibni cumar ku wirii waaye ibnu cumar radi allaahu canhuma qaala taraa annaasu dadka is argiya yaa istatusyaari ibnu cumar alhilaala hilaalka isbili ramadaankii faahbartu rasuula allahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulishay yaa an sheegi inii anii ra'aytuhu ini aan billaha argay aan sheegi fasaamahu nabaga soomay wa amara annaasa dadkina may faray bisiyaamii soonshee fari maadaama aan shileeday lee ah markaatida ee ogolaaday walxikmatu fii qubuuli shaahidin waaxidin fii hada alixtiyaad xigmada ka jarta markuun xagun oo hilaalu ramadaanka ramadaanka bilii sugnaashidii xaqshee hal qof markaati besa lagu ogolaade lan eri may waa dadaal waay fii amri soomya lan dadaale id ilkhata'u fii ficli lcibaadati aqalu mafsadati min alkhata'i fii tarkiha may waaha gefka la gefaaw cibaadada laka gefaaw may baa ku yeriyaa mafsado yani إذ الخطأ في فعل العبادة جفك عبادة لك جفي أقل ما يكون يريا مفسدة من الخطأ في تركها أقل مفسدة من الخطأ مفسدة ما يكون يريا يعني ويواها في تركها عبادة كتباوشة لك جف إفلشة لك جف ما يبقى مفسدة بدنا أن فلش كتباوشة لك جف عبادة كتباوشة لك جف يا مفسدة بدن ساز درادية هذه لك جفونه gefka yani way waaha ku tabawka inti laka gefi lahay falshe an laka gefi saas daraadiye ya way waa hal qofooda markaati la ogolaada bili ramadaan lan eri walidalika laa yuqbalu mala ogolaalo fi hilaali shawaalin biaqala min shaahidayn bili ramadaan shawaala biliya dhalati hoob leere lama qofood wal ku yar mala ogolaado hal qof malku ogolaado laakiin mar hilaalu ramadaan may waa hal qofa lagu ogolaaday caadile laakiin shawaal iyo inta kaleeba hal qof malku ogolaado ilaa lama shaahid maayin walaa tuqbalu shahaadatu lcama laakiin hindhoolaga hay markaatiis mal ogolaado ilaa fi khamsati mawaadic mawdala shan ilan koob hindhoole ey markaatinimadiis mal ogolaado ilaa shan shabakan bes hindhool markaatidiis mal aqbalaw ilaa shan mile maadaama naagisi walan argaan almowt walku ogolaade hebelaa dhammadii hoobus er ileen dhamashay dadka ku dheegay ogta warna sabun walku ogolaade ilan markii hore intii hindhooloonanbo hebel hebel hebel hebela dhalay hoober walmilkulmutlaq milka mutlaq in walku ogolaaday milkulmutlaq maylika jeeda asbaabul milka ma ogaada korus ma weele asbaabta milka tanagulaada lete laakiin milkiga oo mutlaqi oo furun usun walku ogolaaday maana kaana yadaci shaksu milku shayin walaa munaazica lahu fiih lagama sheegday shay milki shay lanka la doodo ma lahaaysadoona ma jare lan hindhoole aan markaa tanagdi wahaada wal ogolaade waayo diblan lahaysan wakadalika tarjamatu tarjamaduna ogolaade translationga lare tarjamo madala luugulan kasaana yadda dhan shal tarjumahay luugi kase lanka hindhoolo markan wali lankaas er yar lankan han sheege taas markaatu ogta tarjumada markaatu waay ilen lanka walaa tarjuma uni caadil haadoo lufade tarjumadu maadaama markaate ete oo ammaano ete luugudan laha tarjuma hoob aad laha kiin tarjuma tarjamada lankan tarjamahu hindhoole wal ogolaade wamaa shahida bihi qabla alcama antuusan hindhoolawna ku horshee usa kasaayin hoobku markaa tanaad wal ogolaade wa alal madbuuti walla koobi isuba galanta ka dhaki haayib nab galanta ka dhaki isuba haayib almamsuuq wadaalika an yaquula axadun fii udni alacma mathalan tusaale langa ma erey lan oo hindhoole ee dhegdima insaare hadala ansaari oo oo usa walqiraw ee, wala garoha hebel hebel lankele raaw hee haang i haanga iley ambo naagditee hebele hebele hayti ya furi yeri markii saas eraay markun lanki hindhoolagahay dhegdiis walang sheegan nab yasiyay haay laakiin gobdi gayli walankooy lankun aragaasana haa naagdee furiyaley ee ogaaw ellen lanki mukubasaneeba si dhegdi wal anin sheegya haaya madaas fayumsiku weedhaba bi ila alqaadi gaalaga lan lejey weeshada caley bimaa gaala fi idni wali usa dhegdisanka sheegayaan usoo si inhaaya ku markaatane madbuuda lere waabak saas shantun wal haad markaatiis wal ogolaada laakiin wal kale walku ogolaada walaa tuqbalu shahaadatu lcama lanka hindhooladaha shahaadiis mal aqbalaw ilaa fi khamsati mawaadica mawdayaal shan ee laku ogolaade almowtu dhimasho walku ogolaade haddii ku markaa tanagda warna sabun walku ogolaade walmilkulmutlaqu milko oo furun oo lamba yani markaa tanagda in walku ogolaade oo dhan iska haysan watarjamatu tarjamadan walku ogolaade waaye haddii usu tarjumaan naga tarjumaannimada yani bayaan kalaamu lkhasuumi washuhuudi watawdiiha lamada lang isahaysata haddii hadalka inshal tarjumun walku ogolaade wamaa shahida bihi qabla alcama intiisan hindhoolan kahor wal isku markaad furin walan walku ogolaade waalal madbuudi kii oo usa qobday galanto ka haayoona markaatiis walku ku ogolaade wal isu dhegdanka sheegi walaa tuqbalu shahaadatu jaarin lan markaatee shahaadiis mal ogolaadaw linafsihi naftiis nafcan a markaatanagdi walaa daaficin anha koo isku difaacay daraarna isku difaacawr markaatis mal ogolaadaw lan nafus hanis jiidaaw nafus ha jiidaaw shahaado shahaadisu markaatinusu furaw daraadee nafu ku raadiyaaw markaatis mal ogolaadaw lan oo dhab isku reebaaw usakwajan markaatada isku difaacaw meeli dangeanka jartoon markaatis mal ogolaadaw markuu meelimay ka idaaha xagga sidiisa ayaa lambaanyay wal alwali tuhume eh xaggaba tuhume geliyaa oo dhan sharciyada reebtay walaa tuqbalu shahaadatu jaarin lan markaatee shahaadiis mal ogolaadaw linafsi markaad furi nafcan walaa daaficin koo difaacay canhaa walaa tuqbalu shahaadatu jaarin koo hajiidida linafsi naftiis nafcan hanjiidaw shahaadiis mal ogolaadaw walaa daaficin koo isku difaaca canhaa nafta heshee dararan dhubku difaacawn مثال الأول ما يكون متها لانكو نعفه جيداو أن يشهد الوارث أن مورثه مات لانما يكون مركا تنقضوها مثلا لانكي يسدها لله هبل هبل دمدي ها دمدي يلي ما يوا هو دمشدا لو حكم هولاي لا دحلاي دحلك لها نفعها ku deere shahaadis ma logolaado ee kan la maadnamay ba kumada oo suuna naftis isku difaaca wal hoos ku difaaca an tashhad al aqilatu fi qatl khata' bifisqi shuhuudin alqatli lan lan oo yo dii ku dhiibi fadeenga lan dili lank yo diidi ku dhiibi fadeen lan lanki dili ya lan oo lan dadki diidi dhiibi fadi kumade mayle lankun lankun markaatada nagdeen lankun waa dilileyn shahaadidun oo lankun ni lankun dili sheego hayd faasigiin waay yaley macnaha shahaadada faasa uu leer shahaadada la duray ogtaa shahaadada la duroon xukunka ma sugnaado walaay isu dhiibi lahaa in hakiwajahan dhabkiina usuna ku anfoome saas amal mal ogolaada yan adaayti hal sacaam ee mayo antan tusaale leya lankin nafaha jiididaw markaatiis mal ogolaadaw lankin dhab isku reebaw markaatiisna mal ogolaasun naftiis dhab ku reebawna markaatiis mal ogolaadaw meeluntan eh mayba ninka dhammaaday aqdiidii iyo shahaadaadkii iyo way kule kura taban lahay may galaana geeka kitaabul citaqi horooyowkii kitaabshay itaqa bini aadan liliya odoon ee la lahaad figigaana islaamka ya kumid ay in in laku sheekoy axkaamtiis maadaama adduunyada les odoonsada jari qur-aankan walbadan aha oroori laakiin qur-aanka may xooga saarayhe bini aadanka si in horoowa lahay hoog saare markun geeka mayba anta ku galaanahe horooyowka axkaamtiis kitaabul citaqi haada kan kitaabu axkaamul citaqi horooyowka axkaamtiis aan kitaabay itigaga may la reey huwa luugatan ma'khuudu min qowlihim dadka goolshoo yalah ku qaadin bacarabti goolsho ataqa eeyo ereen ataqa alfarqu onog shimbireedki ya horoowi ya eraayan carabta shimbirta onogshe idaa daara haddii duulo oo wastaqalla keli nagdo umuurtis keli nagdo duulo duurka garaabadoo gala ya carabta ma eraayana ataqa alfarqu onog shimbireedki ya horoowi ya eraayan وشرعاً ما يبالرهاي حروود إز إتقق إزالة ملك ملك أن لزوليو لره أن آدمين قف بني آدم إه هشي لن بني آدم أن إلا هذا لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى يعني لم بن آدم لم بن آدم لهاي ملكيدي إن لك فرور لأر لك فوكي تقربا إلى الله تعالى يا إلهي لنك دو هذا مركب بن آدم كخرين تلو خرياو شرعيد إلهي إفقه إسلام كما ينعرقاي عبادي ينعرقاي رواش إلهي لنك دو هذا تاس درادية إسلام كبن حرية دسوسن ديري قلي ما الدليل ها والحريوك يا عبادة كدكي oo ajar la koosiyaw markan taas may daliilinataa aslal yani yani xurnimada asalshe ini islaamka sheen iyo daliilinat ilan bini aadanka oo dhan is adoonsadaay mata islaamka hooyaay laa ilaa maalikin taqaruban ila allahi tacaala wa kharaja biaadamiin leeri adayr walbahiimat bini aadan luhrooy leeri may bahi hadwala luhrooyaw haddii shimbir ib duunyi falaya siwi citiguhumaa labadaas hurooyosho maansaw ilan milkili leewaay haanaas citagana makusuurtawaas citagaga markun kaasaa la eray hega sharciga sharciyada ilaahay saasaan kaasaas markun wayas marku ahkaamtiisa ku sheekoy doono kitaabkan wayasihul citagu citagaga yaa ansaxee citagagi hurooyowki yaa ansaxee min kulli maalikin lan maaliga kullushii hesheeya ku ansaxe maaligaasoo jaa-isi tasarufi tasaruf yeeni banaanyi fii milkii milkisheeni ka tasaruf lan oo mutlago tasrufe ahliyat ladaa lan leh walna laka sheegdo kan walna sheegdo kor mutlago tasrufe haddii addoonkii islaahay horooy horumadiis ansaxaase sharcigsaaso ee mutlago tasrufi fii maa yamlik wahuwa kullu baaligan caaqilin macna lan kasta baaliga caaqila gayra maxjuurin oo calayhi lisafahin oo falsin waaye لأن العتق تبرع والهرويوك ما يواه عباد واي إيو إحسان واي ولا يصح التبرع تبرع ما أنسهاو إلا ممن كان على هذا الوصف قف أو ما يواه بالغ عاقل ما قف كلمة أنسهاو ويصح العتق يتقي أنسه من كل مالك قف كست مالك يكو أنسه جائز تصرف التصرف ين بناني شرعك بناني في ملكه ملك شيء تصرفا بناني هان شرعك ساعات لا ما يباهي dadka oo ini milkisho ka tasarufaan aan banaanayn may kumada maalan lanka safiihiga oo kale lanka sagiirka oo kale lanka majnuunka oo kale milkigiyo lahay manka tasarufu kuraan ilaa wakiil ka tasarufi maayeen wayaqacu bisariixi lcitqi walkinaayati maca niya wayaqacu itqiga dhiyeey bisariixi lcitqi ee hurooyowka lafdishay oo cad yaka dhiye walkinaayati kinaaye lafdo kinaaye oo naka dhiye maca niyati nii hoob laka dar kinaayada itagaga may ka ansaxay lafdo sariix ena ka ansaxe may ka ansaxay kinaayena ka ansaxe kinaaye may laka jeeday maalan yacni hadal mala daxan oo an walla hurooyo nag walla hurooyo hurooyow nag hurooyow ninakaan maalan lafdo kasta oo zawaalal milki in milki la zuuliyey sheenaaw oo oona laa suldaana lii calayka oo kale maalan kinaayo lere laa suldaana lii calayka macnaha suldaan makii lihi anta saa'ibatun kafoofi laa khidmata lii calaykum wanaxwi daalika haddii sariihi sariihigana may waa edya lafdiga sariihiga may waaha anta xurun oo kale lafdo sariix e waay walkase sariixu leena itigi walkase actagtuka axrartuka yacni waxa waay anta yacni caatigun mini lafdigaas oo kale sariixa lehe kaas hooba ka dhawaaga horey ku huroowe kinaayadana wal hurooyowna nag wal kalena ihtimaalaa lehe lafdi noocaase dalaagana ha gale marki war la furaa unba waxyaabahaas marka laakiin kaas hoob nii ka dar isun ansaxe waay nii imbaahde kaas laakiin kan kale nii mambaahdaa waidaa actaqa bacda cabdin addoonka qiibkumada haddii hurooyo lankii sayidka hay actaqa calayhi ee huroowe jamiicuhu jamiicu cabdi addoonka dhammaantiis ya huroowe addoonka qiibkumada ma suurta galaas addoonka qiibtoonna laku hurooyo qiibtoonna addoonku ahaada ma dhii korto haddii seera actaqtu rijlaka lutaha hurooyo oo kale madagaa hurooyo oo kale ri usidhonga huroowe hurooymada macnisha saasu hoob lankale lalahaayena haato hurowele lankii kale maduun khasaaradii kadheed isu ingudaho dhow waidaa cataqa haddii hurooyo bacda cabdin addoonkii qiibtiis haddii surooy cataqa hurowey cabdigii waay cabdigii yaa hurowey cataqa alcabdu cabdigii hurowey maalan calayhi على سيد سيدك كرشيه كهروه جميعه جميع العبد سواء كان سيد موسرا أو لا يعني ولي هذا في رملوا وإذا أعتقى حديث هرويو إيه إيه شريكا له لم أس شريكا أي هروي وإذا أعتقى حديث هرويو شريكا له كوز وإذا أعتقى حديث هرويو شريكا أدون أو شركا له أدون شركة شريك معناه شركا له في عبد نصيب أسلها أدون كلها يهروي وهو موسر وسون لان حول هنتيله سر العتق عتقه سرايه معنى ديري الى باقيه ادونك انتيس كلا ديره وكان عليه مالك كرشيه سيد كرشيه ما هذه قيمه نصيب شريكه لانك ادونك لله نصيب شيء قيمتيس انه سغد واي hadii lanka lan taajire ay us ilan kale adoon islahayan nasiibkiisu lahaya meerhay adoonka qiibtaan kala huroo yeeri antiis kalen hurowaa sooblan taajire useey hoob wada hurowe lanki saaxiibshay haay qiibti iskalahaayna qiimidiisa aan guday usulikaley waay ileen adoonka ni galanti ku baah isu isu sabangnagdi waidaa actaqa shariik shirkan نصيبا هدي هرويو له لسيد إن سقنادي في عبد إن كسقنادي وهو خال معتقن موسرون كو تاجر أي سر العتق اتقي سرايا ديري إلى باقيه أدونك باقي شيء كلا ديري وكان عليه على السيد سيد كي معتقها كرشي ما هذا قيمة النصيب شريكه شريك شيء نصيب شيء إني قيمة سسدي بيا كرشي هاتي واي تاسنا ما يدليل أنها ها أهرنتي هذا ما رواه يعني بخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتقى شركا له نصيب سليلا كهروي في عبد كلها فكان له مال مال أسول سونا يبلغ ثمن العبد أدونك العقديس ديراو قوم العبد قيمة عدل أدونك والقيمة لن عادل يا قيمة والأول قيمة ديرت معها فأعطى شركاء dadki shirkada lahaay hisasahum yasiye waataga calayhi adoonkiina kulli shay horoway xoriyadiisna isu lahaade isu sayidki horoway isu nagde dadkiina may waaha magasiye waay magasiye wa ilaa faqad ataga minhu ma ataga haddii laakiin use faqiir ay walban haysan use ay maaha wali use horoy bes aya horowe adoonka intiis kale dadki kale lahaade ilaan qiimadii adoonkii usuma dhiibi karo qiimadii adoonkii ooba sun dhiibi koraneena saas waay dadka kale walilaha inuu isu huroowe waay nasiib shay besa huroowe hooba sun dhiibi koran waay waman malaka lankii milkiga waaxidan waaxid koo milki min waalideehi waalidii waalidkii kuma deh oo mawluudii kuma deh ataqa calayhi korshiga ku huroowe waman malaka lankii milkiyo ay malaka ahada usuulihi maalan waalidka mal adoonsado koran lang asalka haay odoon managda kor haddii lang asalka haay aada amba abooga amba abooda amba usuula dadkumada odoon milkiga haddii ha galaan horee ku hurowayaan waay maana ani aad huroyto ma sugaabo ma lahaada kortaad mabeelay lanki wujuudka aan sabab nagdi odoonnimo odoonnimo maka haysada kortaad sharciga ilaahay saasa qaba ahadda usuuli mahmaa culwan ka jaddi wa jaddi abooga abooshay abooshay kaleeb ha ahdaa difadaa oo furuucii أما مهما نزلوا كابن ابن ابن وبنتي أصبح حرا فور تملك له والأصل في هذا ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا ولد والد شيء من قذاو إلا أن يجده هديوس حل ماهين مملوكا وسؤل لي فيشتريه شرعه قضاء إيبيو فيعتقه هروي ماهين والدك أذكر دالي حقي أسكي لهاي ma gudo korta ilaa use olla adoonsado haddii aad aragta madaas ada ha iibida markaas kubacda haddina intii aad iibida horoyta markaasa xagshay gudo korta leer baniaadan milkilay ku fokiid laakiin intii ku horoyta ihsaankaas adan galla waalidkaa yacni xaggi kiilahay ma gudo korta fayakuunu shiraa'u lahu sababan licitigi gadowka ad hagadaase milkiga hagalaaw yaa hurnimada ya sabab agnagadaas may weelay admaaba hurooy malkoo sugaaba haddii marba lan waalidka milkiga nagda raqama anfika horee ku huroowe fayactiqu binafsi shiraa iibinta oo milkiga hagale naftiye ya ka huroowe walaa yaxtaaju ilaa lafdin jadiidin lafdo kale iyo ka hurooy iman baahan waqis calaa shurakaa'i gayruhu min asbaabi lmilki haddii haddii meelin shiri la sheegay shirigayaasheen walanku qiyaasadi haddii hibaha kaigala haddii dhahalha kaigala waqaala hayru haddii hakaigala lamad waayo kolley asbaabulmilkigii kale intii oo kale haddii hakala haatano iskumad waayo walaa yujziu laa yaquum bimaalihi bima lahu calayhi min xaqin yajiduhu waqisbi lusuuli alfuruuc bijaamici bacdiyat furuucda yani usuulya la sheegay usuulo may lanku qiyaasay furuucda lanku qiyaasay maweelay farcigaan haddii onoga ada furuucda ada milkiidoon usuun milkigaas milkigaas horeya ku huro way usuun raqma anfika waay bijaamici lbacdiyati maweelay birka waay birka ma odoonsado korto ina alwalada aladii huwa alfarcu bacd alwaalidi waay aladii huwa alaslu fakamaa ana alasla laa yamlikuhu bacduhu sida asalka qiibkumadee adanin odoonsado korna فهو لا بعضها يعني ما دام أوسك دلي فهو لا يملك بعض أوسون بعض شيء مركا أصل إفراع كوكمة ده هدي كان كلام ملك شيء هقلا هراء كهراء واي ومن ملك مناس أجيت كساس واي ومن ملك لك ملكي واحدا واحدا ملكي أو من والده والد شيء كمة ده دتك سدلين أصولي ساي كمة ده ولو حتى لو دار ولي هذا أو مولوده amba waliisu dhali walkumad ayaha milkii onogiisu dhali sulbad awlaadu sulba haadeen amba waladulwalad haada wali haado ataqa huroowey calayhi calal maaliki maalik horsheya ku huroowe waay milkiyowka adaha milkiidihoob adsahan milkiidoob hora ku huroowee wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam dersigeenna inta ninkeegii geega asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu